waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya isaga tegay safiiradda dalka swidhen ugu magacaaban soomaaliya kadib khilaaf diblomaasiyadeed oo soo kala dhex galay dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud iyo dowladda swidhen warbaahinta dalka swidhen ayaa shaaca ka qaaday in dalkaas ay soo gaartay aanad saliim oo ah safiiradda swidhen ee magaalada muqdisho kadib markii ay isqabteen iyada iyo dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa la sheegay inay waraaqad u qortay safiiradda swidhen taasoo ay ku sheegayso inaan laga rabin soomaaliya khilaafka ayaana salka ku haya kadib faragelin la sheegay in safiiradda swidhen ay ku samaysay siyaasadda dowladda federaalka intaa waxaa dheer oo la warinaya in aana ay xidhiir la leedahay maamul goboleedyada ka jira dalka islamarkaana aan taageersanayn dowladda federaalka taasoo sii xumaynaysa xiisadda ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda swidhen inkastoo swidhen ay ku dhaliishay falalka villa soomaaliya mid aan habboonayn dowladda federaalka ayaa ka raadisa khilaafyada diblomaasiyadeed ee aan buurnayn ee soo kala dhex gala iyada iyo dowladaha aan saamaynta badan ku lahayn soomaaliya inay ku muujisay inay tahay dowlad wax eryi karta hase ahaatee sidaba madaxda dowladda federaalka ay marar badan ka markhaati kaceen jiritaanka xukuumadda villa soomaaliya ayaa ku xihan duulaanka ciidamada shisheeyaha iyo ajaanibta ku jirta xerada xalane ee magaalada muqdisho